bismillaahi araxmaan araxiim habeen wanaagsan khiyaarta wadanaga dhegaysanaysaay waa labiyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka oo rediyo muqdisho oo idiin haya waxaa ka mid ah xeraalyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta booqasho ku tegay xarunta saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu soo bandhigay maandooriyaal ay qabteen ciidamada ammaanka ee dowladda dowladda soomaaliya iyo dowladda masaarida ayaa waxa ay wada gaadheen iskaashii la xidhiira horumarinta ganacsiga iyo wax soo saarka labada dal guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xariga ka jaray isticmaalka waddada isku xidha dekadda weyn ee magaalada muqdisho iyo isgooska ceelgaabta kadib markii lasoo gebagabeeyey dayactir lagu sameeyey waddadaasi wasaaradda arrimaha dibadda waa wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa ku baaqay in xayiraadda hubka laga qaado soomaaliya kadib kulan ay yeesheen dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geysteen dalka intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu door korona u diyaargarooba warkaasi oo faah-faahsan oo goordhow aan idiin ambaqaado inshaa allah habeen wanaagsan khiyaarta hawada nagala xidhiidha ay intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu dorkoronaa ee rediyo muqdisho warkii oo dhan xeeralyaha guud ee qaranka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta booqasho ku tegay xarunta saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu soo bandhigayay maandooriyaal ay soo qabteen ciidamada ammaanka cabdishakuur cali axmed ayaa tafaasiisha warkan inoo haya maandooriyaal isugu jira xashiishad iyo konton iyo shan fuusta oo ay ku jireen waxyaabaha laga sameeyo maandooriyaasha halista ah iyo dadkii ka howlanaa ayaa lagu soo qabtay howlgal ciidamada ammaanku ay ka sameeyeen degmada hodan xeriraaliyaha qaranka doctor axmed cali daahir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga ayaa kormeeray saldhigga booliiska ee degmada hodan oo lagu soo bandhigay maandooriyaasha lasoo qabtay guddoomiyaha degmada hodan axmed saraad ibraahim ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay degmada waxa ku sheegay inay fashiliyeen shabakad samaynaysa maandooriyayaasha shacabka iyo maamulka iyo laamaha ammaanka degmada hodan inay fashiliyaan shabakado muqaadaraad ah oo iskugu jira xashiishad iyo waxyaabaha kale la isku sarkhaamiyo ama la isku daroogeeyo kuwaasoo aan aaminsannahay inay bulshada dhibaato ku hayeen bulshadu ayaga ayaa dhibsaday guryihii looga shakisanaa ayaga ayaa laamaha ammaanka usoo gudbiyay ayagoo la shaqaynaya isla markaasna waxaa laamaha ammaanku jawaab deg dega ayay ka bixiyeen guddoomiyaha hodan ayaan weydiiyey dadka lagu soo qabtay howlgalka iyo doorka ay bulshada ku lahaayeen hadda saddex qofaa u xiran insha allahu wixii kaloo ay ku lug yeelatana koleytaba brocesskan brocess daba dheer weeye ayadana waqtigeeda qaadan doonta haddii alla idmo waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir oo na garab taagnaa mararkii aan howlahaas ku hawl jirnay isla markaasna dhiirigelin nala garab taagnaa howlahaas laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya wixii muqaadaraad ahaa meelahaas lagu qabtay ayaga ayaa caddaynaya sinfaadkooda iyo noocyada ay ka kooban yihiin iyo waxa ay yihiin iyo wixii daroogaha iyo wixii aan ahayn ayaga ayaana usoo bandhigi doona shacabka dadkii waxaas ku howlanaa qaybo ka mid ah bilowgeedii iyo dad ka shaqaynaya gacantaa lagu hayaa kuwii ka dambeeyey iyo wixii ay ku lug yeelatana insha allahu baarid ayay geli doonaan laakiin waxaan mar walba aanan hilmaami doonin oon xusuusan doonaa qalbigana ku hay doonaa shacabkeenna qiimaha badan iyo laamaha ammaanka oo aan dhihi karno xildhibaan malaaq ibraahim aadan dhaayo ayaa bogaadiye howlgalka waxaana uu sheegay in bulshadu ay lagama maarmaan u yihiin xaqiijinta amniga kontan iyo shan fuusto oo hadda cala ku jiro wax yar ma ah maxaa yeelay degmo isku dhaafa magaalada ay ku filan yihiin inay dhibaato u geystaan marka ciddii ka soo shaqaysay ciidamaha laamaha ammaanka ha naqdaano degmada shacabka deganaaya arday soo sheegay ha naqdaano dhammaan waa unmaad naqa maxaa yeelay amniga cid kaligeed kama shaqayn karto haddii lasula shaqaynin ta kale lamaad maamulka si gooni ugu mahadnaqa maxaa yeelay ani degmadan in badana deganahay maamulkan dambe oo gadoomiyaha koogikii ay markii la magacaabay shaqada laga qabtay in wacyigelinta la geliyey welina ma soo maray xeerlaalyaha qaranka doctor axmed cali daahir uu garab taagnaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa tilmaamay in maanduuriyaasha gacanta lagu hayo ay khatar ku yihiin amniga ayna ku jiraan kuwo loo adeegsan karo baahinta qaraxyada waxaan maanta meeshaan u nimid waxaa weeye inaan aragno qalab runtii shaki badan leh oo ujeeddo badan yeelan kara oo howlgalkii ay samaynayeen ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenbaa ilaa iyo konton iyo shan fuusta ku dhowaad oo waxyaabaha ma odhan karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yidhaahdo ethanolkuna waa waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babbaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo addicted ku daraagana way isticmaali karaan marka waa ujeeddo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhici mayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dawladda ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wix kaloo laku yeesha tobankii bishan ayaa howlgalka lagula dagaalamayo maandooriyayaasha waxa uu ka bilowday degmada hodan iyadoo ilaa hadda lagu soo qabtay maandooriyaal aad u badan iyo dadkii ka shaqaynayay waxaana howlgalka ujeedkiisu ahaa ciribtirka maandooriyaha dhibaatada ku haya bulshada cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta ganacsiga iyo wax soo saarka labada dal muuse cusmaan abtow ayaa faahfaahinta warkan inoo haya kulankan oo ay yeesheen wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga dalka masar khaalid xanafi iyo wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya siciid xuseen ayaa looga hadlayey sidii xoolaha soomaaliya loogu iibgeyn lahaa dalka masar wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya ayaa xaqiijiyey in soomaaliya ay ka go'on tahay xoojinta xiriirka dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha ee labada dal waxa uuna wasiirka tilmaamay in soomaaliya ay haysato khayraad kala duwan wasiirka ayaa intaasi ku daray in soomaaliya ay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato khibradda dhinaca kalluumaysiga ee masar marka ay timaaddo wax soo saarka iyo warshadaynta kalluunka soomaaliya
guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta xariga ka jaray isticmaalka waddada isku xidha dekadda weyn magaalada muqdisho iyo isgooska ceelgaabta ee degmada xamar jajab ee gobolka banaadir kadib markii lasoo gabagabeeyey dayacatir lagu sameeyey waddadaasi waryahayaga gobolka nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya waddada hormarta dekadda weyn ee magaalada muqdisho ilaa isgooska ceelgaabta oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socotay dib u dayactir ayaa waxaa ugu dambeyntii xarig ka jaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada xamar jajab iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray waddada dib loo dayactiray ee hormarta dekadda muqdisho sidoo kale waxay kormeereen qaybta bulaacadaha ama biyomareenka ah ee loogu talagalay inay maraan biyaha roobka kormeerka kadib waxaa warbaahinta u waramay guddoomiyaha degmada xamar jajab axmed cismaan dhowre waxaa la dhagax dhigay bishii februari tobankeedii hadda oo maarta ay maraysana toban iyo labadiina xarigga ayaa laga jaray waxaan ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan waaxda jidadkay bulaacadaha oo runtii dayactir weyn oo xoog badan ku samaysay waddadan wakhtigii adkaay oo kulaylka badnaa ee qorraxduna ay adkeedna ka shaqaynaya waxaan leenahay ajir iyo xasanaad allah inka siiyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cilmi xalane ayaa dhankiisa sheegay in gobolka banaadir uu ku hoolan yahay sidii dhammaan waddooyinka magaalada muqdisho loo hagaajin lahaa
waxaan rajaynayaa waddooyin badan oo maaragtay sidaan oo kaletood muhiim ugu ah inay bilaha soo socdo sidoo kale ay dhammaystirmi doonaan waxaan leeyahay waxqabadka gobolka banaadir wuu bilowday horena wuu u socday insha allahu tacaala muddooyinka soo socdana waxaana laga arki doonaa dardar cusubna insha allahu tacaala maamulka gobolka banaadir ayaa bilihii lasoo dhaafay wuxuu dhagax dhigay islamarkaana xarig ka jaray dhowr waddo oo ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo muddo dhowr sano ah burbursanaa hase ahaatee hadda dib loo hagaajiyey waxaana weli jira waddooyin kale oo haatan dib u dayactir ku socda iyo kuwa u baahan in dib loo hagaajiyo nuur saciid taalesin t v magaalada muqdisho
wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa ku baaqay in xayiraadda hubka laga qaado soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen waddanka masaarida axmed faarax cali gaatimow ayaa tafaasiisha warkan inoo haya golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta oo war qoraala soo saaray gebagabadii kulankii boqol shan iyo afartanaad ee soo gebagaboobay oo ay hogaaminaysay boqortooyada waddanka baxrayn ee ku saabsanaa taageerada soomaaliya ayaa sheegay oo si weyn u soo dhoweeyey geeddi socodka dib u heshiisiinta qaran ee soomaaliya iyo horumarada laga gaaray dib u dhiska hay-adaha dowladda iyo sidoo kale qorshaha xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku saabsan sannadka laba kun lix iyo toban wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay soo dhoweeyeen doorka ciidamada ururka midooda afrika ee amisom ay ka ciyaarayaan soomaaliya gaar ahaan iyagoo ammaan u soo jiiday ciidanka jabuuti waxaa kale oo ay ammaaneen horumarada laga gaaray dhinaca xasiloonida iyo amniga soomaaliya waxaa kale oo ay si kulul u cambaareeyeen falalka dembiilanimo iyo argagixisanimo ee ka dhan ah xukuumadda shacabka iyo ciidamada amisom ee dalka soomaaliya jooga golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabtu waxa ay ku baaqeen in taageero deg dega la siiyo xukuumadda federaalk soomaaliya oo laga taageero dhinaca dibudhiska iyo dibu howlgelinta hay-adaha amniga iyo milatariga waxaa kale oo ay ku baaqeen in cunaqabataynta hubka laga qaado xukuumadda soomaaliya si ciidamada qalabka sida ee dowladdu ay u gutaan waajibaadka loo xilsaaray waxaa kale oo loogu baaqay dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta in siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ay taageeraan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay ka taageeraan sidii loo dhammaystiri lahaa hay-adaha dowladda gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca dhammaystirka dastuurka nidaamka federaalka iyo sidoo kale dhisidda maamul goboleedyada dalka soomaaliya waxaa kale oo loogu baaqay waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta inay gacan ka geysaan aasaasita axsaabta siyaasadda soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca doorashooyinka ee sannadka laba kun lix iyo toban ee soo socda ururka jaamacadda carabtu waxaa kale ay ku baaqeen in si deg dega loo fuliyo ballanqaadkii dhowaan lagu sameeyey magaalada sharmal sheekh ee dalka masar kaas oo ku saabsanaa toban milyan oo dollar bil walba in lagu taageero muddo sannada xukuumadda federaalk soomaaliya si xukuumaddu ay u dhammaystirto howlaha horyaalla ee ay ugu horreeyaan sugidda amniga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qalalaasaha iyo sidoo kale in shacabka loo helo adeegyada asaasiga waxaa kale oo loogu baaqay xogaynta guud ee ururka jaamacadda carabtu in xukuumadda soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii uu u qabsoomi lahaa shir ku saabsan maalgelinta soomaaliya oo sannadka la qorshaynayo in uu qabsoomo shirkaas oo xukuumadda dowladaha carabta iyo waddamada ku lugtale soomaaliya ay ku soo bandhigi doonaan mashaariicda la daraasaynayo ee ku saabsan in soomaaliya la maalgeliyo waxaa kale oo golaha wasiirada ururka jaamacadda carabtu iyana ay ku baaqeen in xukuumadda soomaaliya laga xoojiyo sidii ay u soo bandhigi lahayd oo shirkaasi ay ku keeni lahayd mashaariicda ugu muhiimsan ee dalka looga baahan yahay sidoo kale waxa ay ammaaneen dowladda kuweyt oo iyadu ballan qaaday in dalkeeda lagu qaban doono shir looga hadlayo waxbarashada soomaaliya iyagoo ugu baaqay hay-adaha waxbarashada ku shaqada leh ee carabtu in shirkaasi gacan muhiima ay ka geystaan waxaa kale oo ay ku baaqeen dadaalada hadda socdo ee amniga iyo xasiloonida soomaaliya looga shaqaynayo in cid kasta ay gacan ka geysato golaha ururka jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay soo dhoweeyeen go'aankii dowladda boqortooyada sacuudi arebiya iyo jamhuuriyadda masar ee ku saabsanaa in xanibaadda laga qaado dhoofinta xoolaha soomaaliya kuwa oo si weyn dhaqaalaha soomaaliya uu ugu tiirsanaa dowladaha kale ee carabtana waxaa loogu baaqay tallaabo taa la mid a in ay qaadaan oo xoolaha soomaaliya xayiraadda laga qaado golaha ururka jaamacadda carabtu waxa ay cambaareeyeen falalka burcadbadeednimo ee laga geysanayo xeebaha dalka soomaaliya waddamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabtu waxaa kale oo ay ku baaqeen in la cafiyo deymaha lagu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya waxaa loogu baaqay sanduuqa lacagta adduunku inuu gacan ka geysto sidii loo cafin lahaa deymaha lagu leeyahay soomaaliya waxaa si gaara loogu mahad celiyey waddamo ay ka mid yihiin aljeriya iyo sacuudi arebiya oo iyagu horay u cafiyey deymihii ay ku lahaayeen soomaaliya ugu dambayntiina golaha guud ee ururka jaamacadda carabta waxaa laga dalbaday wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya in ay kala shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa arrinta ku saabsan cafinta deymaha lagu leeyahay soomaaliya aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali gaatimow dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey wararadii argagixisanimo ee maleeshiyaadka al-shabaab ay ka geysteen dalka maxamed cali axmed rooraaye ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey ayaa sheegay in la adkeeyey ammaanka dalka wixii ka dambeeyey weeraradii kooxda shabaab ee ka geysatay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo iyada oo toddobaadyadii u dambeeyey ay jireen duqaymo lagu bartilmaameedsanayay saldhigyada shabaab ayaa wasiirka waxa uu sheegay inay socon doonaan duqaymahaasi si dalka looga saaro buu yiri argagixisada wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa u soo jeediyey shacabka inay kala doortaan nabadda iyo colaadda amniga dalkana waa la adkeeyey waad ogeydeen maalmahan soo socda isla soo dhaafay annaka iyo dowladahaanu saaxiibka nahay dhaawacyada loo geystay kooxaha argagixisada oo maalmaha soo socdana sii soconta argagixisada soomaaliya waa laga afjaraya waxaan ugu maaragtay ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed inay kala doortaan inay sidaa dhiig iyo qarax ugu dhex jiraan sidaa burbur ugu dhex jiraan iyo inay dawladda la shaqeeyaan oo nabad helaan oo nolol helaan oo sida bini aadamka kale aynu u qaxaynaa u nool yahay u noolaado wasiirka ayaa hadalkani jeediyey kadib markii isagii mas-uuliyiin kale ee shalay kormeer ku tageen garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho oo ay ka soo degtay diyaaradda jubba kadib qaraxii daalo warkii waad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha ee rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeennu uu seegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqaliyo qoraala ka heli kartaa barta internetkaynu ku leenahay ciwaankiisa iyo radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaan allah